maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba taliska booliiska hirshabelle ayaa go'aamiyey dagaal xoog leh oo lagu qaadayo kooxaha budhcadda ah ee isbaarada dhigta qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan iyo taliyaha booliiska hirshabelle xasan dhiciso xasan ayaa si wadajir ah ugu dhawaaqay howlgal lagula dagaalamayo isbaarooyinka yaalla deegaanada hirshabelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiintan iyo saraakiil ciidan oo la socday ayaa waxay socod ku soo mareen deegaanada sida weyn looga cabanayo isbaarooyinka waxaanay dadka u sheegeen in ciidamo isku dhaf ah loo sameeyey kuwaasoo loogu talagalay in lagula dagaalamo kooxaha burcadda waxaan rabnaa muddo badan muddo badan ayaa isbaarooyinka soo nanaqdeen inta la qaaday waxaan rabnaa hadda kadib waxay gaartay madax ilaa majay gaartay waxaan rabnaa madax dhegeelhow maqal waay qofkii maanta intaa wax ku maqli weyso ama intaa loo sheegaya maaragtay ay waxba u arag beri mas-uuliyad darada ka timaada iyadaa dusha saarayso waxaan rabnaa isbaarada waa cudurka labaad oo markii shabaab laga yimaado cudurka labaad oo ummaddan haysta waa waxa aan ka shaqaysan weyno cadow aan kala dagaali weynay kow ka taaxatee berkee ninka asgariga ahayoo la raba inuu cadow iska dhacsho ama furuntii laga sugaayo hadduu jiro meel ama ninkii maaragtay deegaanka ahayoo la rabay inuu ummad gurigiisa iyo dhantiisa qabsado hadduu jidkii ummaduu rogo wax loo dul qaadan kara maahan wax la fiirsan karana maahan waxaan rabnaa hadduu ciidan yahay iyo hadduu qof kaloo shacaba yahay iyo noocow kasuu yahay jidka ninkii joogsada hadda kadib waa cadowga ummaddan waxaa lagu howlanay oo ciidamada saraakiisha ciidamada ay ku howlanaayeen muddooyinkan cadowga la dagaalankiisa ayay ugu badnaayeen laakiin maanta labada gacmood aan iskula wadaynaa cadowga la dagaalankiisana waa wadaynaa midda isbaaradana in la dagaalnaa wadaynaa hadda kadib ninkii ka dhiga adeego awaamiirta la bixiyey oo madaxweynaha qaranka uu sarreeyo uu bixiyey oo hadda annaga aan maaragtay gobol iyo saraakiisha meeshaan taaganna aan bixinay ciddii ka dhiga adeegto wixii ayada meeshaas ku gaaro ayadaa mas-uuliyaddeeda qaadayso waa la qabaha sharcigaa lala tiigsaa qofka qabasho diidana maaragtay waajibka ay leedaha laga fushaa taliyaha booliiska hirshabelle xasan dhicisow ayaa waxa uu sheegay howlgalkan cusub inay ku qaadeen isbaarooyinkii yiile inta u dhexaysa deegaanada ceelcadde oo muqdisho u dhow ilaa deegaanka ceelgub oo shabeellaha dhexe ka tirsan waxaana uu intaa ku daray in ciidamada ay amar ku qabaan in tallaabo ay ka qaadaan qofkii isbaaro dhigtaa halkaan uu imaanay isbaaro inaan qaadno waxaan kasoo bilownay ceelcadda ilaa iyo hadda ceelcadda ilaa iyo geelgub wax allaala wix isbaarayiin waa qaadnay hadda isbaarna waxaan u malaynahaa dowladda soomaaliya waxay ka soo saartay go'aan sharciya ka soo saartay maclu madaxweynaha soomaaliya ka hadlay sidaad ogtiinba waxaana lagu tilmaamay isbaaro inay la mid tahay shabaab iyo isbaaro inay isla mid yihiin ninkii jid qaadicul dariiq jid taagan inuu la mid yahay shabaabka oo loola dagaalamaayo sidii loola dira shabaabka waxaan leenaha marka dadka isbaaradaas ay u tiilay in sida loo qaada ay ahaato waxaan diyaarina ciidamo isku dhafoo loogu talagalay inay waddooyinka ay ka shaqeeyaan loogu talagalay inay isbaaradda ay ka shaqeeyaan ciidamadaasoo hadda ay qaar ay socdaan waxaa kaloo jira iyagunoo ciidamo kaleetoodoo noo imaan doona ou taliyaha xoogga uu ballanqaadiyo horin oo ugu talagalay in isbaaro oo lagu nadiifa iyaduna waa jiri doontaa ayagana waa sugayna waa noo soo socdaan waxaan leenaha marka isbaaro waa laga ballamay sida looga ballamo ha ahaato maalin kasta in laga soo qaylisayo baawreydi qaylo isbaaro ay taagan tahay way soo naqnaqatay way soo naqnaqatay laakiin hadda go'aan guudaha ka soo baxay waxaan leenaha go'aankaas guudan kuwa dharaqmi doonnaa sharciyaa laga soo saaray dowladda soomaaliya ka hadashay madaxweynaha soomaaliya ka hadlay asigaana ku dhaqmaynaa annaguna waxaan ku soconnaa say eeday laga bilaabo saacaddaasna ciddii ciidamadaas leisku diro waddada ilaalaha ay ugu tagaan ayagoo waddada dhex taagan ama isbaaro qaadaayana waa dameer dhintay ciddi wax laga weydiiyaaya ma jiraan waxay amar u qabaan inay soo qabtaan waxay amar u qabaan hadduu iswaalay qabasho u diido inay dilaan
dhinaca kale maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ku eedeeyay wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada in kooxaha burcadda ay dhankooda u fududeeyaan isbaarada gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka digay in qof burcad ah lacag la siiyo inaan laysku qasnaado layskula joogi maaha in layskula qasnaadana sharaf maaha waxaan rabnaa marka qof kasto ha maqasho hana dhegeedana ha ku dhacaano inaan loo dulqaadayn maanta kadib isbaaro mana la maqli karo sharaf darrada iyo dhibaatada ay mujtamacan deegaanadan joogo iyo ciidamada weliba ay u soo hoysay iyo madaxda sayidka ama maarata gobolka ay u soo hoysaaba wax loo qaadan kara aysan ahayn dadka gaadiidleyda naftooda waxay ka mid yihiin nimanka u fududeeyo dadka isbaarada shaah isiya inta la yidhahdo shaah dhiiba beritana waajibay naqahaysaa gaadiidlayda haddii la yidhaahdo wax isii la yidhaahdo meeshii lagu weydiiyey inay dhigaan rabnaa haddou asiga ou shaah siiya maanta berrinu waajibay naqahaysaa guddiga gaadiidleyda iyo gaadiidleydo dhan waa u sheegaynaa meeshii wax lagu weydiiyo ha iska dhigo ilaa ou yaallo hal isbuuc hadduu raba ha yaallo inay tilaab laga qaadaan naga ballana waa inuu dhigo meeshii wax lagu weydiiyo qofkii intaas baabuurkaas meeshaas ama safarkaas meeshuu taagnaayeen tilaab adagaa laga qaadaa waajibkoodaana la marsiya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne